balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmaribismillaahi raxmaan araxiim afur wanaagsan rabadaan wanaagsan waa shan iyo tobanka abril sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doona ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeeshaa ka qayb qaadashadiisa ama dhagwayntiisa ka sokow weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhegaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeen tiriska rabadaan waa shan iyo labaatan abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo ku farxi doono guulaystaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari karaa keliya waa aqoontaada iyo dadaalka aad ku bixiso ilaalinta habraaca barnaamijka waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabbaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada ibraahim yare ayaa ka hagaya taabagelinta barnaamijkuna waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarirabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhagaysto walba habeen kasta waxa uu fursad u haystaa hal mar iska hubi cilad walba oo ku qabsan lahayd inta aadan soo tiigsan haddii jaaniskaagu dhammaado waxa ay ka dhigan tahay in habeen dambe fursadda kale ee kugu soo horeysa aada helayso inta barnaamijka uu baxaya waxaad kasoo wixi kartaan eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta koowaad iyo cabdicasiis aan soo dhaweeyey markan
waayahay axmedow aad baad u mahadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijka kasmaal waxaa naga xusuusina oo aynu dhagaystayaasha ogeysiin doonaa caawa in lagu dhawaaqi doono guulaystayaasha toddobaadka oo aan filayo in dhagaystayaal markaasi ishuba ay caawa halkan iska dhex arki doonaan iyagoo fiirinaya su-aalihii ay ka warceliyeen toddobaadkii na soo dhaafay aynu weydiinaynay haddaba waxaynu markaasi soo gudbin doonaa qeybaha ugu dambeeya dhagaysta nala joog oo waxaynu ku dhawaaqi doonaa guulaystayaasha toddobaadka iyo abaalmarinada ay markaasi kala heleen waa hagaaga su-aalaha ayaynu markan si toosa u gudagali doonaa su-aasha ugu horeysa ee barnaamijku waxa ay ku bilaabanaysaa waa su-aal suugaana dhagaysta dhagaha u fur waxayna u dhacaysaa sida tan soo socota sheeg gabayaaga tiriyey tuduucyada soo socda gardarada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gudcurkiyo cadadu waa walaal kalese guul roone haddii mar kale aan ku celiyo dhagaysta sheeg gabayaaga tiriyey tuduucyadan soo socda waxaa lagaa doonayaa inaad magaciisa oo saddexan aad sheegto gardarada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gudcur kiyo cadadu waa walaal kalese guul roone haddii marka ugu dambayda aan ku celiyo dhegayste sheeg gabayaaga tiriyey tuducyadan soo socda gardarada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gudcur kiyo cadadu waa walaal kalese guul roone waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah
ربضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير
waxaan u gudagelaynaa dhanka yaqadadka weydiinta koobaad ayaa inoo taalaan soo dhaweeya dhegeystaan hallo salaamu calaykum watay dhegeystaan qadka ayuu ka baxay dhegeysta haddii weydiinta aadan u arkin inaad inaadan ka warcelin karin dhegeystayaasha kale fursad u sii intaad qadka ka mashquulin lahayd aan soo dhaweeya dhegeystaan hallo salaamu calaykum waxaad noogu bilowdaa magaca oo buuxa
ibraahim xasan cabdi oo joogo aanu sugayaa ibraahim xasan cabdi oo ku sugan ceelasha si fiican waxaad usii gudagashaa warcelinta
xabaan ismaaciil mire
waayahay ibraahim xasan oo ceelasha naga soo baxay dhagaystihii ugu horreeyay barnaamijka aynu ku daahfurnay ayuu ahaa balse jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan
waxaan kusii soconaynaa qadadka dhegaystahan haddii aan soo dhaweeyo hallo asalaamu calaykum soo dhawow magaca noogu bilow magacay waa shacaab maxamed xadiid iigu celi magaca
shacaab maxamed muxudiin shuceyb maxamed muxuudiin
ah halkaad naga soo wacayso degmada nekele waa tahay horey maugu qaybgeli jirtay
aa markii labaad waa Mm, waa soo dhawow guul ayaan kuu rajaynaynaa sii guda gala haddaan isku dayo waa maxamed ibraahim warsan hadeemi
jawaabta dhagaystahaasi shucayb uu bixiyey iyana waa qalad
waxaan kusii soconaynaa qadadka hal dhegeysa ayaan fursad u siin doonaa kadib haddii ay soo hareer marto way nagu soo laaban doontaa aan si khadkan iyo dhegeystaan hallo asalaamu calaykum
Salaam.
soo dhawow magaca noogu bilow
labaan cabdi liibaan cabdi miya
labaan iigu celi magaca
sulaymaan cabdi sulaymaan cabdi oo naga soo wacaya
dagmina dayniile waa markii kugu horreysay
ah waa tahay guul ayaan kuu rajaynaynaa sii guda gal
abaan sugdaan ka bacde
waayahay axmedow sulaymaan cabdi oo dayniile isna barnaamijka ka soo wacay jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan بلايا بالخير بلايا دوي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري waayahay su-aashii ugu horeysay ee barnaamijka aynu ku daafurnay caawa oo ahayd su-aal suugaan ah saddex dhegayste ayaa la hordhigay saddexduba waa ay ka warcelin waayeen su-aashu waxay u dhacaysay sheeg gabayaaga tiriyey tuducyada soo socda gardarada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gudcurkiyo caddadu waa walaal kalese guul roone haddaba abwaanka tiriyey tuducyadaasi waxa uu ahaa abwaan cali jaamac haabiil haddii mar kale aan ku celiyo waxa uu ahaa abwaanka leh tuducyadaasi cali jaamac haabiil ayaa iska lahaa tuducyadaasi waxaan rajaynayaa inaad bugaagtiina aad gees kaga qoran doontaan haddii aan si ambaqaadno weydiinta labaad ee barnaamijka waxa ay u dhacaysaa maxaa la yidhaahdaa timaha kuruska geela ku yaala haddii mar kale aan ku celiyo maxaa la yidhaahdaa timaha kuruska geela marka ugu dambaysa maxaa la yidhaahdaa timaha kuruska geela لتايا بالخير بلايا دوي أطير أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقة دي مؤمنين تاي بالخير wejibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
waxaan usii gudbayaa qadadka iyo dhegaystahan halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmat soo dhow magaca noogu bilow marka hore
cabdiweli maxamed oo jooga dowmada kax cabdiweli maxamed oo kaxda ku sugan soo dhow waxaad usii gudagashaa warcelinta
haddii aan isku dayo waxaa loo yaqaanaa baar waa tahay cabdiweli oo degmada kaxda naga soo wacay jawaabta su-aashii markaasi la weydiiyey waa jawaab sax ah oo waxaa loo yaqaanaa baar
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wejibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye
waayahay mar haddii su-aashii labaadna laga jawaabay waxaynu u gudbi doonnaa su-aasha saddexaad dhegaysta su-aasha saddexaad dhagaha u fur waa su-aal diiniya waxayna u dhacaysaa sida tan sheeg kumuu ahaa saxaabigii ku riyooday aadaanka salaada haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste sheeg saxaabigii ku riyooday aadaanka salaada marka ugu dambeyda waxaa lagaa doonayaa dhegaysta sheeg qofkii amaba saxaabigii ku riyooday aadaanka salaada oo aan wada naqaano xilli walibana shanta waqti ee salaada la adumo waxaan rajeenayaa inaad garateen oo aad ka war celin doontaan insha allah
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye qadadkii dhegaystahan halo asalaamu calaykum
waalaikum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aadaan idiin salaamaya magacaygu waa saad maxamed cali saad hadee degmada kaaraan bartamaha furka tiikoan ku suganaa saaxiibkee soo dhow sida lagu yahay deegaankaaga
aad iyo aad barnaamijka quruxda badan aad daasiinaysa anankoo dhalinyaro badan adin walba xilligaan oo kale u diyaar garownaa saaxiibkee Mm, soo dhow warcelinta usii gudagal wuxuu naqanayaa insha allah cabdullaahi binu zayd ee uu naqanaa insha allah
waayahay fahad maxamed cali oo barnaamijka kaaraan kagala soo xidhiira jawaabta su-aashii diiniga ahayd isaga ayaa haleelay oo waa cabdullaahi binu zayd
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
caddoonka sodonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
waayahay dhegaystayaal barnaamijku waa kasmaal radiyowga himilo ayaad nagala socotaan mawjada boqol laba dhibic shan megahertis barnaamijkan waxaa taabagelinaysa jaamacadda muqdisho waa hagaaga dhegaysta su-aasha afaraad ee barnaamijka dhagaha u fur waxaan rajaynayaa inaad garan doonto oo aad ka warcelin doonto goormaa la aasaasay shirkadda microsoft haddii mar kale aan ku celinno dhegayste goormaa la aas-aasay shirkadda microsoft marka ugu dambeyda haddii aynu ku celinno dhegayste goormaa la aasaasay shirkadda microsoft oo aad wada garanaysaan la-aantoodna aan kombyuutar la isticmaali karin wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ay bilkhayr
waa tahay waxaan usii gudbaynaa qadadka aan soo dhaweeya dhegaystaan halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله waxaad noogu bilowdaa magaca u buuxa مصر محمد عبد الله آل شبيه Ah, munasar soo dhow waxaad usii gudagashaa warcelinta
warcelintaas jawaabteeda la isku dayaan ilaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo shan jawaabta munasar maxamed uu ka bixiyey su-aashii aynu hordhignay waa jawaabta saxda ah oo waa kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblomo sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa'iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaab korinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyada oo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo kow toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تاي بالخير بلا يد وي أبحر تاي بالخير واجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير واجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبحر أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
waayahay dhegaystayaal halkaasi waxaynu kaga tallaabi doonnaa su-aashii afraad ee barnaamijka su-aasha shanaad ayaynu u gudbi doonnaa haddii allaha awoodda low raalli ka noqdo sheeg wax markaad u baahato aad tuurayso haddii mar kale aan ku celiyo waa halxidhaale dhegayste dhagaha u fur oo isku day inaad garato waa haddii aad halxidhaalayaasha ku fiicnaan jirtay waagaad yarayd ilaa iyo haatan aad weyn tahay sheeg wax marka aad u baahato aad tuurayso marka ugu dambayda dhegaysta sheeg wax marka aad u baahato aad tuurayso waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan insha allah
intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
waxaan kusii soconaynaa dhanka iyo qadadka waxaan soo dhaweynayaa dhegaystahan halow asalamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة waxaan ku leenahay habeen wanaagsan
حبيب لمدة noogu bilow magaca
الحدا عدتي لو جيبت تكمدة هدن noogu celi
الحدا عدتي محمد لو جيبت تكمدة هدن falxado
عدتي محمد mm, soo dhawow horey mugu qaybgelaysa habeenadii hore ماي mm, waa guul ayaan ku rajaynaynaa sii gudagal warcelinta
حتى اسكتي افتراشة ده
jawaabta ay bixisay falxado waa jawaab qaldan
waa tahay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale waxaan soo dhaweynayaa dhegaystaha kale waxay noo taalla weydiinaan doonayna inaan warcelin saxan u helo qadkan soo dhawow
eedhayoola magaca noogu bilow
xabsidaan ibraahim aadan oo jooga degmada dharkeeli cabdisalaan
ibraahim aadan mm, oo dharkeli ku sugan
aa fiican waxaad usii guda gashaa warcelinta
waa haddaan aan isku day waa makaalinta ama birta malaayiga lagu darto waayahay axmedow een, cabdisalaan jawaabta uu bixiyey waa jawaab saxan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أبعد أنت هاي بالخير
waayahay su-aasha lixaad ee barnaamijka ayaynu u gudbi doonaa dhegayste waxaa lagaa doonayaa sheeg maska meesha uu wax ka uriyo haddii mar kale aan ku celiyo dhegayste dhagaha u fur su-aashan sheeg maska meesha uu wax ka uriyo marka ugu dambayda haddii aan ku celiyo dhegayste sheeg maska meesha uu wax ka uriyo waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah
وجهك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقة دي مؤمنين تاي بالخير
addoonka soddonkada beri intuu ballan qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
qadadka iyo dhegaystahan halow asalamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته noogu bilow magaca وعثمان أحمد degmada waa bidix gobolka banaadir waa tahay warcelinta kusii soco insha allah magaca bidix aan ku raacsho cusmaan axmed cilmi degmada waa bidix gobolka banaadir su-aasoo jawaabta aad doonay isku day insha allah wuxuu ku horeeyaa maska carabka
jawaabta cismaan axmed uu bixiyey waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
dalkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أطحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka soo dalkada beri
waayahay su-aasha toddobaad ee barnaamijka ayaynu u talaabaynaa waana su-aal diiniya dhegaysta dhagaha u fur oo ka jawaab waxaa lagaa doonayaa sheeg inta jeer ee jahannama lagu sheegay qur-aanka kariimka haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg inta jeer ama inta mar ee ereyga amaba kelimadda jahannama lagu sheegay qur-aanka kariimka haddii markaa ugu dambeyda aan ku celiyo dhegaysta sheeg inta jeer ee lagu xusay qur-aanka kariimka kelimadda jahannama waxaan rajaynayaa inaad ka jawaabi doontaan insha allah
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soo dalkada qadadkii dhegaystaan halo asalaam calaykum
خلاص أنا مرض soo dhowow magaca noogu bilow
علمي عمر علمي تكلمة بابري waa tahay usii gudagal warcelinta تدواتي تدوجه jawaabta cilmi cumar uu ka bixiyey su-aashii toddobaad ee barnaamijka waa jawaab sax ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقدي مؤمنين تاي بالخير
addoonka soo dalkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أطحر أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي برواقدي مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي
waayahay qeybihii dambe ee barnaamijka ayaynu kusii dhowaaneynaa waxaa kaloo xusuusin inaga mudan caawa inaynu ku dhawaaqi doonno guulaystayaasha toddobaadka oo caawa halkan abaalmarino kala duwan ka qaadan doona dhegaysta su-aasha sideedaad ee barnaamijka dhagaha u fur waxa ay u dhacaysaa sida tan sheeg shan aan wax lexeeya jirin haddii mar kale aan ku celiyo dhegaysta sheeg shan aan wax lexeeya jirin haddii marka ugu dambeeya aan ku celiyo sheeg shan waxyaabood oo aan wax lexeeya jirin waxaan filaya inaad ka jawaabi doontaan insha allah شارنا النبي يدي برواقد مؤمنين تاي بالخير
addoonka soo dalkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير qadadka iyo dhegaystaan halo asalaam calaykum وعليكم السلام waxaad noogu bilowdaa magaca نور الدين عبد الله باهي من دركلة waa tahay usii gudagal warcelinta
هذا نسكو داي واحد نكون إنسان وصلاة شمتع nuurudiin وصلاة فرد كه شمتع nuurudiin nuurudiin cabdulaahi een, jawaabtu uu bixiyey waa jawaab khaldan Qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دواي أطحر أنت هاي بالخير wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
qadadkan qadadka iyo dhegeystahan halo soo dhow
wilaadmaw waad ku jirtaa magacna u bilow anigoo ah maxamed amiin cabdirashiid magaca igu celi maxamed amiin cabdirashiid halkaad naga soo wacayso
degmada akri
waa tahay horay usii gudagal warcelinta
shanta faro shanta faro
jawaabtuu bixiyey waa jawaab qaldan waxaan kusii soconaynaa qadadka aan soo dhawaya dhegeystahan halo asalaamu calaykum halo soo dhow magac noogu bilow
magacaygu waa sadex bilaa waxaan joogaa sabtiley mhm warcelintu sii gudagal
adeerku day waa shanta tiil ee islaamka jawaabtuu bixiyey cabdifataax ayaa ah jawaabta saxda ah oo waa shanta tiir ee islaamka
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
aaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr jaamacadda muqdisho oo leh khibrad adeeg waxbarasho muddo ka badan rubac qarni ayaa idiin hayso koob iyo toban kuliyadood oo ay hoos yimaadaan afartan iyo laba takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare oo leh takhasusyo kala duwan sida diblooma sare master iyo b h d jaamacaddu si ay u horumariso cilmi baarista horumarinta dhaqandhaqaale iyo kan deegaan ee soomaaliya waxay aasaastay macaahid iyo xarumo kala duwan oo dhammaantood u shaqeeya bulshadeena waxaana ka mid ah macaadka daraasaadka soomaalida isos oo ka shaqeeya ururinta xogta iyo cilmi baarista ku saabsan soomaaliya ee dalalka ku xeeran xarunta biyaha iyo deegaanka oo qaabilsan ku wacyigelinta bulshada ahmiyadda biyaha iyo deegaanka ka faa-iideysigooda iyo dhowristooda xarunta adeega bulshada iyo tacliinta joogtada ah oo ka shaqeysa xoojinta ururada wadaniga ah ee horumarka ka shaqeeya macaadka luuqadaha oo ka shaqeeya xoojinta dhaqanka iyo afka hooyo iyo barashada luuqadaha caalamiga ah xarunta daryeelka waxbarashada hooyada iyo dhallaanka oo ka shaqeysa wacyigelinta barashada qaabkorinta ubadka iyo la dagaalanka caadooyinka xun ee bulsho iyo idaacadda himilo oo ah idaacad bulsho baahaysana barnaamijyo ku saabsan dhaqanka suuban dhaqaalaha suugaanta qoyska nabadda iyo dib u heshiisiinta jaamacadda muqdisho oo heshiis gaara la leh boqolaal jaamacadood oo ku kala yaala qaaradaha caalamka ayaa waxay ka mid tahay ururka jaamacadaha ee somalilan iyo midooda jaamacadaha soomaaliyeed iyadoo xubin buuxda ka ah toddoba urur jaamacadeed oo caalami ah kuwaasi oo kale ah midooda jaamacadaha wadamada islaamka midooda jaamacadaha dowladaha carabta xiriirka jaamacadaha carabta ee gaarka ka ah raabidada jaamacadaha islaamiga ah midooda jaamacadaha afrika golaha jaamacadaha caalamiga ah iyo midooda jaamacadaha dowliga ah sidoo kale jaamacaddu waxay hirgelisay muddadii ay shaqaynaysay xaaladda dalkuna ay adkeyd xarumo iyo kambasyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay kana shaqeeyaan dhammaan kuliyadaha kala duwan kuwaasi oo laga dhisay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jaamacadda muqdisho kala xiriir lindline sideetan iyo shan sideetan iyo koo toban iyo sideed mobile eber lix hal saddex sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo email info at mu edu s o ama website-ka www mu edu s o mahadsanideen
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiyey barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla joognaa intaanan soo xirin cabdicasiis aan ka codsado toddobaadkii aynu soo dhaafnay dhegeystayaasha guulaystay iyo sida ay kaalmaha u kala galeen waayahay een, axmedow aad baad u mahadsan tahay barnaamijku waa kasmaal caawa waxaynu ku dhawaaqi doonaa guulaystayaasha toddobaadka saddexaad ee barnaamijka een, haddii allaha awoodda le uu raalli ka noqdana caawa halkan een, waxaa markaasi abaalmarino kala duwan ka qaadan doona guulaystayaasha toddobaadkii saddexaad ee barnaamijka haddaba sidee loo kala galay kaalimaha een, kaalinta koowaad labaad ilaa iyo saddexaad ayaan soo gudbin doonaa iyo een, guulaysto walba een, lacagta markaasi uu ku guulaystay guulaystaha ugu horeeya ee kaalinta koowaad galay toddobaadkii saddexaad ee barnaamijka iyo su-aalihii laisweydiinayay dhegaystaha ugu jawaab celinta badnaa toddobaadkaasi waxa uu noqday oo kaalinta koowaadna galay cabdifataax cabdulaahi ibraahim oo barnaamijka dharkenley ka soo wacayay cabdifataax waxa uu ku guulaystay lacag gaaraysa konton doolar oo aan rajaynayo inuu kaga kaaftoomi doono culeysyada laga yaabo dhanka ciidda inay haysatay halkaasina uu markaasi kaga soo adeegan doono suuqyada magaalada kontankiisaas dollar waa ay ka badan tahay welibana xaqul ciid badanna waa uu ka bixin karaa sidaan aaminsanahay waa haddii sidii loogu talagalay uu lacagtaasi uga faa'iidaysto n guulaystaha kaalinta labaad galay ee barnaamijka ee isna aynu leenahay hambaliyo waxa weeye fahad maxamed cali oo barnaamijka kaaraan ka soo wacayay fahad waa guulaystaha kaalinta labaad galay een, toddobaadkii saddexaad ee barnaamijka markaasi kaalinta labaad ayuu soo cariirsaday waana dhagayste aad markaasi ugu hami weynaa mar waliba inuu markaasi ku guulaysto mar uun amaba uu ka mid noqdo guulaystayaasha toddobaadka isaguna waxa uu helay soddon doolar ayuu helay oo aan rajaynayo in markaasi lagu abaalmarin doono maalmaha ama saacadaha soo aadan dhegaystaha kaalinta saddexaad galay amaba guulaystaha kaalinta saddexaad galay waa cabdirashiid cali macruuf oo degmada kaxda barnaamijka kasoo wacayay isaguna waxa uu helay labaatan doolar oo aan rajaynayo in wax badan ay u qaban doonto waa naga intaa axmedow
waa si wanaagsan toddobaadkan waxaa xusuusin mudnayd sida toddobaadyadii hore dhici jirtay in kaalmo la isla galo inaan meesha toddobaadkan loogama jeedo kaalin waliba iyo iyo qofkiisii qofkeeda ayaa markaasi een, fadhiya awal waxaa dhici jirtay een, inta badan horta war kaalinta koowaad way yareed in laisla wada galo oo hal qof ayaa inta badan galay laakiin kaalinta labaad meesha waxay ahayd laisugu tegi jiray oo markaa afar qof ilaa saddex qof ay wada geli jireen ilaa iyo kaalinta saddexaad oo iyana saas oo kale ahayd Mm. dhegeystayaasha guuleysta marka laga tago dhegeystayaal kale waxaa jiray soo dhawaaday usoo dhawaaday waxaa ka mid ah axmed xasan axmed waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaasha aada usoo dhawaaday iqra maxamed warsame waxaa sidoo kale kami- ka mid ah dahabo aadan waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaasha soo dhawaaday nuurudiin cabdulaahi waa dhegeystayaashii ugu soo dhawaa ama dhibcaha ugu badan haystay dhegeystayaal kalena oo ka qayb galayna way jireen intaa ayaan barnaamijka kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmari
رمضان بلا تايا بالخير بلايا دوي أبحران تهايا بالخير